فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada insha allah caawaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xarakada shabaab almujaahidiin oo ka hadashay dagaalada iyo qalalaasaha ka jira magaalada muqdisho walaac xoog leh oo laga dareemayo magaalada dhuusamareeb kadib markii farmaajo uu soo qaaday ciidamadii halkaasii joogay qaarkood si ay uga dagaal galaan magaalada muqdisho farmaajo oo ku howlan maleegitaanka dhagarka dhana dhinacyada asiga ka soo horjeeda qaybta saddexaad ee dardaaraanada ku wajahan dhallinyarada allaha camalka inay soo haleelaan uu ku galladaystay sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan dagaalkii beder iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee caalamka u diyaar garoob dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa wareysada oo faahfaahsa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhowaan waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dagaalo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka ah qaar ka mid a askarta dowladda federaalka ayaa waxay taageereen mucaaradka oo ka soo horjeeday in farmaajo uu wakhtiga kororsado waxaana ciidamada mucaaradka taabacsanay ay kaabiga ku qabteen aqalka madaxtooyada dad ayaa ku dhintay magaalada kuwana waa ay ku dhaawacmeen dad badanna waa ay barakaceen haddaba xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay ka hadashay dagaalada iyo qalalaasaha ka jira magaalada muqdisho sheekh muuse cabdi caraale oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee banaadir ayaa arrimahaasi ka hadlay waxaa waraystay idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaab almujaahidiin ee al-andalus kusoo dhowaada qaybta koowaad ee waraysiga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sheekh muuse cabdi caraale waaliga ula saamiga ee banaadir ku soo dhowow idaacadda islaamiga al andalus su-aasha koowaad ee aan doonaya inaan ku weydiiye sheekhana waxay tahay xaalad cakiran baa ka taagan magaalada muqdisho bal nooga waran sida ay halkaasi wax uga jiraan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbialcaalamiin wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed magaalada muqdisho waa magaalo muxtal ah oo cadowga uu kusoo duulay cadowgaas waxuu u qaybsamaa laba qaybood qolo marat kirishtan ah oo saliibiyiin ah oo dowlado kala duwan ah oo kusoo duula dalkan ulajeedadeeda ugu weyn ay tahay laba arrimood midda koowaad waa diin la dagaal inay diinta ilaahay la dagaalamaan midda labaadna waa dhaqaalo doon midda saddexaadna waa dhaqan xumo faafin si dadka qiyamkooda iyo maarata yani dhaqankooda iyo dadnimadooda loo baabiiyo qolada kalena waa qoladan murtadiinta oo ayagu ay maarata meesha ku hayeen oo siyaasiyan iyo caskariyan dhinac walbaba ayagu ay ka maamulayeen oo ay ahaayeen rumuud lagu maamulayo maarata yani xalano lala fadhiyo marka waxaa dhacay qoladii marka meesha fadhido cadowga ahayd inay iskhilaafeen danahooda gaarka ay maarata isku khilaafeen kadibna ay dhiila colaaded halkaas ay ka bilaabeen kadibna ay dhufaysyo iyo khandaqyo inay dadka shacabka dhexdiisa ka qotaan ay bilaabeen xabadna laysku bilaabo dhig la daadiyo dadka shacabka masaakiinta lagu dul dagaalamana ay noqdeen kuwa madaxa ku qaata ilmahooda iyo joodaryaashooda oo qaxay ayagoo meelay ku jihaysan yihiin aan maarata aqoonin iyo kuwo weli wadnaha farta ku hayo sugayo goorka xabaddu korkooda ay ka bilaabo doonto weliba iyadoo xilligu aad uu u kulul yahay duruufta dhaqaale dadka shacabka masaakiintan ay aada u liidato oo nin walbaa subaxda inta magaalada u jarmaado habeenkii wuxuu dabka ku shito oo la soo hoyo jiray maarata yani ramadaanna lagu jiro ayaa dadki maarata yani la qaxiyey waxaan leenahay ilahay waxaan uga baryaynaa dadkaas muslimiinta oo dhibaatada loo geystay in ilaahi subxaana watacaala dhibaatadooda uu maarata yani faraj uu u furo ilaahay subxaana wa tacaala uu maarata yani kaalmihiisa iyo cawnkiisa uu ku gargaaro marka xaaladda magaalada hadda ka jirtaa waa noocaas waa tahay sheekhana su-aasha labaad maxay cadowga magaalada ku dagaalamaya isku haystaan haddii aad dadka u faahfaahayso
cadowga magaalada ku dagaalamaya waxay isku haystaan ninkii ugu weynaa oo kursiga ugu sarreeya ku fadhiyey ayaa waxaa dhammaaday muddo xiliidkiisi kadibna wuxuu macaansaday kursiga uu ku fadhiyey madadaalin iyo meermeerin dheer kadibna wuxuu maarata baarlamaanka ka dhaadhiciyey inay waqti u daraan waqti ay ugu dareen laba sano waxaana dhici karta xataa labada sano hadday dhamaato inay haddana uu marka la yidhaha ay ugu dara marka qoladii kursiga ka sugaysay ayaa arrintaasi waxay gelisay dhiilo markaasi hal mara ay ku weyraxeen taasna waxay keentay inay maarata yani aagag la kala xirto magaaladii awalba kala xereedo jidadkeedu ay go'naayeen in haddana xaafad xaafad loo kala xirto ciidamadiina maarata yani ayaga ay u kala qaybsamaan qaab weliba foolxun oo qabyaalad ku maarata yani u muuqata ay ugu qaybsamaan dhufaysyo iyo qanaadiq in laga qoto maarata yani xaafadihii halkaasna dhiilo colaadeed ay ka bilaabato waa tahay sheekhana su-aasha xigta aaway gaalidii caalamiga ahayd ee nimankan awalba ku kala dhex jirtay ee markay sidan oo kale iskhilaafaan kala dhexdhexaadin jirtay maxay muddada intaan la eg iskugu fiirsadeen markan
sidaan hore kugu soo sheegay nimankan gaalada oo waaweyn qoladan riddada ah way u kala maarata yani qaybsan yihiin sidaad la socotana qoladan hadda riddada aktharkoodu waa niman diaasbara oo dibadda laga keenay boqolkii sagaashan samti waa niman lasoo diyaarsaday dibadda laga keenay dowlad walbaana qolay wadataa waxaa markaa meesha ka muuqda in qoladii oo dowladaha maarata yani waaweyn ahaa ilaaha weyn oo kirishtanka ahaa iyo dowlado kale oo ayaga naftirkoodu maarata yani ku hoos jira sida turkiga iyo carabta iyo afrikaanka ethoobiya iyo kenya oo kale qolo walbaaba dadeed ku leedaha meeshaan danteeda inay fuliyaan ay rabaan waxaa marka muuqatay in qoladii waaweyneed ayaga naftirkooda aynan wax isku raacsanayn maxaa yeelay hal mid waa isku raacsan yihiin dagaalkan guud ee diinla dirarkaa waa isku raacsan yihiin laakiin danaha gaarkaa waa lagu kala duwan yahay qur-aankan ilahay saasuu ku tilmaamay taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shata si guud ahaana haddii loo muuqdo inay maarata yani midaysan yihiinaa muuqanaysa haddana dana gaara ayay kala leeyihiin yayna ku dagin wararka miidiyaha iyo warbaahinta maarata yani lasoo lasoo lasoo dhigayo oo afka baarkiisa ah oo maarata yani qowda maqashiya waxna haw qaban ah xaqiiqatan haddii hoos loo fiiriyo hadday ka midaysan yihiin maarata yani ayaga ulajeedadooda iyo rabitaankooda iyo ma danahooda guud ahaan hadday ka midaysan yihiin ma suurageli lahayn kuwaan khilaafkooda inuu intaas gaaro gaar ahaan ninkan hadda meesha maarata ugu tunka weyn oo kursigu ku fadhiya oo madaxweynaha sheeganaya ma suurageli lahayn isku dhejin intaas la eg iyo dhiiranaasho intaas la eg iyo maaweelaya madadaale intaas la eg inuu maarata yani ku dhaqaaqo haddii uusan ogeyn cid uu garab ka haysto laakiin qolo ayuu ku tiirsan yahay aan iyaguna ismuujinayn oo hoosta maarata yani kala jira qoladan kale naftirkooda meel cilaama taagna qoladan mucaaradka isku sheegayo midowda musharaxiinta sheeganaya naftirkooda meel cilaama taagna ayaguna dowlado kale ayay garab ka haystaan ayagaasa ayaguna maarata yani baritaaraya oo dhinac dhaqaale iyo dhinac siyaasadeedba hoosta maarata yani ka riixay sidaas ayay marka ku imaanaysaa inaynan caqligooda iyo maarata yani maarata yani siyaasadtoodan aynan ku kala bixi karin qoladii waaweyneedna ay iskhilaafsan yihiin marka intay arrintaa ay halkaas tahay waxay noqonaysaa in la kala raaraco maarata yani awalba maslaxa guud ee ummadeed cid ka shaqaynaysa ma jirin qolo walba waxay ka shaqaynaysa maslaxadeeda gaarka keliya waxaa ka dhexeeyo mushtari lagu ah in shareecada ilaahay laga hor yimaado oo lala dagaalamo amaa masaalixda kale nin walba wuxuu raba inuu wadaantiisa asagu si gaara ula baxo ama ha ahaadeen kuwan muftidiinta oo ayagu naftirkooda raba inay dana gaara ay meesha ka samaystaan ama ha ahaadeen kuwa ayaga soo dirsaday oo ayaga naftirkooda dana gaara oo maarata dhaqaale iyo kuwa maarata yani masaalix maarata yani kale taas ayaa keenta marka in laisla jiitamo oo xal la gaari waayo haddii qoladaas kore ayagu ay heshiis gaaraan way sahlanaanaysaa qoladan hoose in la xaliyo oo heshiiskaas ay qoladaas kale gaareen lagu fuliyo laakiin inta ay kala raaracaan oo ay kala duwan yihiin aragtida qolada kore oo qolo walba maslaxadeeda ay maarata yani meesha ay ka rabtay ay qolada kale ay la garan la'dahay arrintu saasay u taagnaanaysaa su-aasha afraad aan ku weydiinaya sheekhana waxay tahay mararka dhifka ah ay gaalada saliibiyiintu hadlaan waxay ku baaqaan in dagaalka la joojiyo si aynay mujaahidiintu uga faa'iidaysan khilaafka u dhexeeya murtadiinta arrinkaas maxaad ka leedihiin
arrintaas waa caddahay awalba qoladan maarata masiixiyiinta oo kiristanka oo soo duulay waxay aada iyo aad ay marka hore dhaqaale u geliyeen xoogna u geliyeen xoolo badanna ku bixiyeen qoladan la yidhahda amisom amisom marka ay waxqaba weyday ay muuqatay waxqabadkeedii inuu halbacaad lagu lisan noqday xerooyin ku aruureen oo socodkoodii uu suurageli waayo diyaarad in wax loogu geeyo ay noqotay waxay haddana xooga geliyeen inay qoladan soomaalida oo ridada ay ciidan ka abaabulaan dhaqaale iyo xoogna ay geliyaan si ay uga horgeeyaan shaqadii awal loogu talagalay midooda maarata qoladan amisoomta shaqadii loogu talagalo ahaa inay la dagaalamaan mujaahidiinta xarakada shabaab mujaahidiin inay la dagaalamaan in qoladan marka lagu bedelo bedelkooda la geliyo juhdi badan ay ku bixiyeen dhaqaalo fara badan ay ku bixiyeen tababaro badan ay ku bixiyeen qalab ciidan oo tiro badan ay u keeneen waxaa marka gaalada murug ku haya kuma hayo iskhilaafkooda wax weynoo muruga kuma hayo inay isdilaan iyo inay dad barakiciyaan iyo arrintaas wax weynoo muruga kumays waxaa murug ku haya beerti ay tabcahayeen oo wax badan oo juhdi iyo dadaal ay ku bixiyeen inay u jeedaan maanta inay dhicisooda oo si sahlan ay ciidankii dhammaa ay dhoodhoobayeen oo wakhtiga badan ay dhisayeen dhaqaalaha badan ay ku bixiyeen si sahlan oo qabiil ugu kala baxay marka waxaad ka garanaysaa in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiilillah fasayunfiquunaha uma takuuna calayhim xasra uma yuqlabuun sida qur-aanku sheegaya dhaqaalihii dhammaa oo ay bixiyeen ayaa murug ku hay iyo maanta meeshay arrinta gaartay in si sahlan ay maleeshiyaad qabaa'il kala taageersan magaalada muqdisho maarata xaafadaheeda ku kala sugan oo nin walba qabiilkiisa xaafadoo deganaa oo dhufeys ka qotay taas ayaa murug ku hays mid ay ka dhawaajinayaanna waa middaas waxaana u muuqata haddii ay meesha ka baxaan bedel kalena ayna haynin inay maarata yani mujaahidiintu ay fursad ay arrintaas ay keelayaan taas waa marka mid ay ka calaacalayaan waa mahasanta waa tahay sheekhana alwaali inay heshiiyaan macquul ma tahay waa kaa ninka hadda madaxda ka ah uu leeyahay baarlamaanka ayaan dib ugu celinayaa go'aanka kuwa mucaaradka ahna ay leeyihiin ma aamini karno ninkaas inay xilliga dhow heshiiyaan macquul ma tahay
uma muuqato maxaa yeele hadda waxaa noo muuqda kow inuu asaga saas dhahaya uu soo aruursanayo ciidamo uu soo aruursanayo u ka keensanayo gobollada wuxuu ka keenay galgaduud wuxuu ka keenay beledweyne wuxuu ka keenayaa baydhabo ciidamo uu soo aruursanaya magaalada uu soo gelinaya ciidamada wax kaloo loo soo aruursanayo waa in lagu dagaalamo qoladan ayaguna waa fahamsan yihiin ayaguna waxay sii qodayaan khanaadiq hor leh ayay xaafadihii kasii dhex qodayeen waxayna u diyaargaroobayaan inay dagaal iyo maarata yani umaan karo inay iska dhiciyaan marka ninkan maaweeladii rabay inuu soo celiyo kuna meeto dheeraysto waqti dheerna uu maarata yani ku qaato oo maarata mujaamalo dheer uu geliyo ayaguna waa dareensan yihiin marka ma muuqato sida hadda ka muuqata inay xal deg dega ay gaari karaan haddii aynan dhicin in qoladii awalba ayaga maarata yani dabada ka riixaysay oo soo abaabushay oo dhaqaalaha faraha badanna iyo siyaasadda faraha badanne iyo wakhtiga faraha badanna geliyaysay haddaynan ayagu wax isku waafaqin kadibna ayaga aynan u yeerin yacni qoladaani wax ha u malaynin ninka hadda meesha isku dhejinaya ma joogi karo hadduusan hadduusan isku halayn qabin maxaa yeele ciidanka ilaalinaya dadaa keenay mushaharna siiya ma aha maarata yani isdhejinta waxaa weeyaan duuq dilbaax inuu ku dangiigo og yahay qolada kalena ayagana sidaasoo kale qolo kalaa gadaal ka riixaysa marka labadooduba inay xal gaari karaan hadda xaaliyan uma muuqato su-aasha lixaad ee sheekhana aan ku weydiinayo waxay tahay waxaa jira in garabyada iska soo horjeeda uu gar walba isku dayayo inuu bulshada muqdisho beer la xawsado oo uu iskaga dhigo inuu isagu danahooda ka shaqaynayo arrintaasi maxaad ka leedihiin
arrintaas waxaan ka leeyahy horta dadka muqdisho waa dad waaye arag ah muddo dheer soo joogay yaqaana xeeladaha iyo tabta dadka maarata yani danaysanaya ay u dhaqmaan iyo hadallada afka baarkiisa ah oo ay sheegaan ma u malaynaya inay dadka muqdisho ay ku kadsoon yihiin arrintaas ama ay ku kadsoomi doonaan sideedana dadka muslimka muslimiinta qofka muminka laba jeer god lagama qaniino muqdisho iyo dadkeeda maraaxil kala duwan oo aad u culus ayaa soo maray laga soo bilaabo gumaysigii talyaaniga laga soo bilaabo dowladii rayidka ahdo masuq maasuq aheedoo lixdankii lagu soo xijiyo dowladdii maarata yani dictaatoriga ahayd oo dhiigacabka ahayd oo shuuciyada ahayd oo hanti wadaagga maarata yani ayadu maarata yani sheegatay oo keentay in maalin cad la daldalo culimmadii soomaaliyeed markay maarata yani sheegeen aayadihii qur-aanka ay akhriyeen oo yidhaahdeen sidaana ilaahay yiri arrintaas daraaddeed ay ku mudaysteen in barqa la daldalo waxaan soo marnay dadka shacabka soomaaliya soo mareen dagaal ahli ah oo qabali ah oo ka dhashay qoladii maarata shuuciyada maamulkeedii iyo qaabka maarata yani qaabta daraa ay u dhaqantay waxaa ka dhashay iyo inay weliba kursiga isku dhejiyeen waxaa ka dhashay dagaal qabiil oo ahli ah inuu ka dhaco xamar oo la isku baabao oo dad iyo duunyo la baabiiyo oo dagaal haraj maraj oo ulajeedo laga gaaraya aan la ogeyn ummadda ay ku baabaao ummaddii soomaaliyana ay kala qaxdo oo weli agtarkoodii ay qaxi ku kala maqan yihiin qaarkoodna ay miciin bideen wadamada shisheeye oo ilmahoodii lagu gaalaysiinayo qaarna daraagis ay maarata yani isticmaalaan xabsida ay ku jiraan culayskaasi dhibaatadaas ha ka dhashay waxaa ka dambeeyey hogaamiye kooxeedyo arxanlaawiyaala oo cida unaxayaan ayna jirin oo magaalada muqdisho kala xirtay oo nin walba qabiilkiisi oo maarata yani ku beer xawsanayo in ayaga maarata yani ay wax ka maqan yihiin oo ayaga wax usoo dhicinayo saasna uu ku baabiiyey ilmihii ay dadkaas ay dhaleen waa uu isaga dhigay maarata yani xabadda uu isaga dhigay isagoo kursi isagoo uu rabo uu ku gaaro dadka muqdisho marka waaye aragnimo buuxda ayay arrintaas u leeyihiin ratikacsiga oo hadalkaas afka baarkiisa ah way garanayaan haddaan hoos soo dhaco hadda ninkan la yidhaahdo farmaajo markii la dooranayo wuxuu sheegay dadka iyo dalkaba inuu barwaaqo gaarsiinayo wuxuu sheegay jidadka muqdisho oo maarata yani xiran inuu isagu furayo jidad uu furay iska daayay kuwii furaa ayuu sii xiray barwaaqo uu dad gaarsiiya iska dhaafana maanta dadkii shacabkaaga masaakiintaah baahnaa ayuu qixinaya oo weliba xilla adag ku jira oo kuleylna uu jiro ramadaan lagu jiro baahi ay jirto dadku ay duruuf ay qabaan ayuu dadka guryahood ka kicinaya weliba uuna ka garaabayn oo hadallada hadda maalintii dhowey tukaanlay haba yaraatee kuma soo hadal qaadin dadkaa shacabkaa masaakiinta oo la barakiciyey mar haba yaraatee maarata kama garaabin marka waa afka baarkiisa midkan kaleo hadda ay isqoomeen oo la yidhaahdo saadiq john wuxuu ahaa gacantiisa midig u ah wuxuu ahaa ninka uu u adeegsado cidda asiga ka soo horjeeda waa la ogyahay kuwa hadda safka kula jiro asiga saaxiibadiisa oo ay mucaaradka isla yihiin sidau saadiq john oo u qamciyey oo u weeraray oo isagoo ka amar qaadanaya ninka la yidhaahdo farmaajo jidadka magaalada muqdisho oo la xiray ninka fulinayey jidadkaas xirnaanshahooda oo diiday islaamihii umulayey oo isbitaalada la geynayo ilmuhu ka soo jeedeen in isbitaalka la gaarsiiyo oo baabuurtii ay wateen laga joojiyey oo maarata yani arrintaas ay keentay dhibaato weyn inay islaamihii soomaaliyeed oo muslimiintaah darqid ay ku dhalaan ninka arrintaas fulinayey waa saadiq john iyo ciidankiisa ninkan kaloo hadda musharaxa ah oo madaxweynenimada raba xasan gurguurte waa la garanaya waa ninkii ugu horeeyey oo sameeyey ilaa talyaanigi dadka dekeda muqdisho ka shaqaysanaya oo xamaaliya ka ah oo majakuusiga loo yaqiin oo iska dhaxlay maarata yani shaqadaas waa ninkii shan kun oo qof hal mar albaabka ka bixiyey ee ku bedelay shaqaalo turki ah eerboorka sidaasoo kale ayuu ka sameeyey waana ninka marka lays waraysto ugu hanti boo badnaa inta madaxweyne soo marta hantida dalka uu lahaa iyo danta guud dhulka loo reebo o dhan ninka dhacay marka nin haba yaraatee ka shaqaynaya maslaxa guud ee ummadaanu leedahay ma jirtee nin walba tiisa ayuu xurubsanaya ninka la yidhaha shariif murtad oo isaguna hadda madaxweyne u sharaxan waa ninkii markuu midowda maxaakimta mas-uulka ahaa dadka shacabka soomaaliyeed tarabuunka inta isugu geeyay ugu baaqay inay alla dartii u dagaalamaan oo yidhi ma allaan raali gelinaa mase maraykanaan raali gelina oo dadka hal mar ay gacanta u taageen ayagoo takbiirsanaya inay alla raali gelinayen wuxuu ku dhiirigeliyey inay iska celiyaan oo ay la dagaalamaan gaalada dadka shacabkaaga muqdisho ballankaas kama bixin way dagaalameen ubadkoodii awlaadoodii maarata yani ku waayeen hantidoodii ku waayeen ma guryahoodii ka barakaceen nin walbaaba bac inuu hoos galo ayay ku kaliftay dagaalkii markii laga guulaystay cadowga oo etoobiya jabtay cabdulaahi yuusuf waxba qaba waaye guusha ay maarata yani qarka timid oo ay maarata yani fool fool noqotay shariif waa kii dhabajebinta sameeyey oo gaalada la heshiiyey kadibna kursigii asagoo ku fadhiistay oo dhinaci kale ka soo jeesta wuxuu iibsaday dhiiggii shuhadada iyo maarata yani dadka soomaaliyeed dhibaatadii gaartay wuxuu ku bedeshay kursi inuu isagu ku fadhiisto maantana haddana wuxuu u sacyanaya inuu mar kale haddana kursi ku guulaysto sowdantiisa gaarka oo u gaaro ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan cabdishakuur waa la garanaya waa ninkii ugu horeeyey oo gacantiisa ku saxiixay baddi soomaaliyeed inuu bixiyo iyadoo weliba uu ka hoos shaqaynayey shariif murtad iyo shariif sakiin xilligeedii ahayd waa ninkii saxiixay oo bixiyey dhulkii maarata yani iyo baddii soomaaliyed ninka bixiye wa maantana wuxuu rabaa inuu madaxweyne haddana noqdo ma garanayo haddana ma wixii haraa la bixin rabaa oo la saxiixi rabaa ma garanayo marka kulligoodba isku soo wada duub waa maarata hadal oo maarata mujaamalo iyo maarata yani afka baarkiisa ah inay dadka ay rabaan inay maarata yani maslaxadooda ka shaqeeyaan nin walba maslaxadiisa gaarka ah iyo mid ay u soo wakiisheen dowladaha asaga soo dirsaday ayuu halkan u joogaa nin dadkan iyo dalkan iyo diin mid u daneeyaha kuma jiro waxaan leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala dadkaas muslimiinta ee maarata yani ha u gargaaro cadowgana allah naga badbaadiyo ulajeedadooda iyo midooda maarata yani qarsoon iyo midooda muuqataba waa laga dheehan karaa ulajeedada ay leeyihiin iyo wixii halkan ay u yimaadeen waana mahadsanta kaasi wuxuu ahaa waaliga walaayadda islaamiga ee banaadir sheekh muuse cabdi caraadhe wuxuu u warramayay idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaab almujaahidiin ee alndalus فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaan waxa uu sheegay in uu ogol yahay in qorshaha doorasho dadban dib loogu noqdo arrintaas oo markii hore uu gaashaanka ku dhuftay waxaana la xasuusan yahay in wakhtiga uu kororsaday xilli aan sidaasi u sii fogeyn wuxuu hadalkaasi ku dhawaaqay markii garabkiisa ay ka baxeen ra-iisul wasaarihiisa maxamed xuseen rooble iyo madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle oo uu ku tashanayay islamarkaana ay sheegeen in wakhti kororsiga aanay ogolayn haddaba farmaajo weli wuxuu soo hayaa dabana siyaasadeed oo ka dhan ah dhinacyada asiga ka soo horjeeda waxaa hubantay ah farmaajo inuusan ogolayn in kursiga uu ka dego amaba uu ogolaado wax keeni karaya in kursiga uu waayo markii uu ku dhawaaqay in doorashada dadban wax loogu yeero uu ogol yahay kadib wuxuu bilaabay in ciidamo uu ka soo daabulo gobollada dalka qaarkood si ay ugu dagaalamaan amaba ay u difaacaan magaalada dhuusamareeb ciidamo difaacayay ayaa ka mid ahaa ciidamada uu soo qaaday maamulka galmudug ayaa khayladhaan af labadii ah yeeray waxaanu sheegay in ciidamadaasi ay difaac u ahayeen magaalada xaaladuna iminka ay ku xun tahay wasiirka amniga ee maamulkaasi axmed fiqi ayaa waxa uu xaqiijiyey in ciidamadii dhuusamareeb joogay qaarkood shalay la soo qaaday asigoo sidoo kalena sheegay in beled weynena ciidamo laga soo qaaday arrin fajicisa oo la yaab leh ayay nagu noqotay in si kadisa sideeddii iyo barkii subaxnimo diyaarad muqdisho laga soo diray ay qaado ciidamo difaacyada hore ee caasimadda ku jiray oo lix bilood ka hor meesha la keenay ciidamadaas oo ah kuwa booliiska sida gaarka u tababaranay xaram cad la yidhaahdo oo awalba tiro yar ay galmudug ka haysatay in lagu amro oo amar uga yimid muqdisho inay isku diyaariyaan diyaarad loo soo diro iyadoon maamulka galmudug oo dowlad goboleedka galmudug madaxdeeda iyo wasaaradda amnigu midna aysan ka warhaynin ciidamadaas oo qaybtoodii kuwa saaka sideedii barkii la qaaday qayb kalena galabtay intii u dambaysana galabta ay baxayso runtii arrintaasi waxay noqotay arrin layaab nagu noqotay iyo prioritiskii la dagaalankii argagixisada ee ciidamadaasi iyo dhufaysadii ay ku jireen inay caaway bannaan yihiin oo kooxaha argagixisadu ay dhibaato ka geysan karaan ayadoo aan ognahay qalalaasaha muqdisho ka jira in ciidamadaasi loo qaaday ciidanka boqol iyo labaatan qiyaastii weeye bahi weyn baa loo qabaa ciidamadu waxaa weeye ciidamo dee dalka soomaaliya oo dhan awalna loo soo tababaray si gaara inay argixisada ula ula falgalaan oo ula dagaalamaan meeshaana waajibkooda uu ahaa dhufaysyona ku aadanaa caasimada duleedkeeda lixdii biloodoo lasoo dhaafay halkaas joogay shaqooyin badan halkaas ka qabtay oo ka difaacay weeraro badan runtii ayaan daray ahayd in loo qaado inay dagaal sokeeya oo muqdisho ka dhacaya oo dowladda federaalka ay qayb ka tahay oo dad shacaba iyo dad siyaasiyiina lagula dirirayo in halkaas loo qaado runtii waxay tahay ayaan darada soomaaliya soo food saartay tahay in ciidamadii wixii loo soo tababaray waxaan ahayn loo adeegsanayo galmudugna runtii waxay tahay dabarjab xoogan bay arrintaasi ku tahay inkastoo hadda aan la tacaalayno inaan daboolno meelihii ay ka baxeen kolley beledweyne oo deris nala ah oo hirshabeelle ah in laga qaaday markaan iswaraysanay hay-adahooda amniga qaybo ka mid ah in ayagana sida halkan loo qaaday kole looga qaadayo ayaa igu maaragtay ayaa isoo gaartay oo ii xaqiijiyeen waa laga yaabaa deegaamo kalena inay sidaas oo kale awalba saddex meelood afar meelood bay joogeen ciidamadani ay u badnaayeen halkan galmudug xoogaa yar ka joogay sidoo kale xoogaa yaroo hirshabeelle ka joogay iyo inta ugu badan oo shabeellada hoose iyo garo joogtay marka shabeellada hoosena dee waxaan u malaynayaa ayaamihii lasoo dhaafay inay lug ku yimaadeen gadana si lamida sidaan oo kale ayaan maqlayaa iyagana marka guud ahaan ciidamadaas wixii gobolada ka jira oo dhan in dib magaalada muqdisho lagu soo celinayo si ay xasradahaas iyo qallaasahaas taagan qayb uga noqdaan soo saaray urimihii al-shabaabka ay kula dirirayeen hadda waxaa leh cidda aan ciidamadii waajibaadkooda gudanayay inta ka qaadaan dagaalka muqdisho ka socda u adeegsanaya oo siyaasiga iyo mudakarorsiga lagu difaacayo ciidamadii sida sharafta leh u difaacayay dalka in hadda ay noqdaan ciidamo kursi sharci darro ah loo difaacaya inay noqdaan runtii taas dee ayaan darrada dalka ka jirta madaxweynaha galmudugna runtii waxaa u furan inuu deegaankiisa yimaado wixii uu go'aamaan qaban lahaa wuu qabtay kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed fiqi فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي iminkan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan dagaalkii beder waa kan salmaan axmed oo soo jeedinaya beder ama yowmu alfurqaan waa qhaswo magac iyo maqaam sare ku leh taariikhda islaamka waa maalinkii uu allah sare yeelay diinkiisa hoosna uu u dhigay shirkiga iyo kufriga waana maalinkii aan ogaanay in guushu aanay ku imaan cudud iyo awood toona laguna helo oo keliya in allah la isku dhiibo isagana la kaashado kadibna asbaabaha intii la awoodo lala yimaado rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo muhaajiriintii ka soo tegay maka waxay yimaadeen madiinatulmunawara iyagoo aan wadan wax hanti ah badi maalkoodana waxay kaga soo tageen makka maadaama safarka hijrada uu ahaa mid qarsoodi ah sidaas darteed markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam soo gaaray magaalada madiina lana dhisay dowladdii tawxiidka ee uu suubanuhu hogaaminayey waxaa lama huraan noqotay in la helo dhaqaale lagu tabantaabiyo dowladdaas curdunka ahayd gaaladii quraysheed ee degganayd makka waxay xidhiir ganacsi oo qoto dheer la lahaayeen dhulka shaam sanadkiina laba jeer ayay shaam aadi jireen sidaas darteed muslimiintii madiina waxay sanadkii labaad ee hijiriyada ka war heleen in kolonyo ganacsiya uu abusufyaan hogaaminayo kana timid shaam ay kusii jeedo magaalada makka rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo rag gaaraya in ka badan saddex boqol oo saxaabi oo ansaar iyo muhaajiriin ka kooban ayaa ka baxay magaalada madiina iyagoo hadafkoodu yahay inay waddada u galaan kolonyada abusufyaan soona khaniimaystaan hantida iyo badeecada saaran hase ahaatee jawaasiistii gaaladii quraysheed ayaa ka war helay dhaqdhaqaaqa rasuulka sala allahu calayhi wasallam abuu sufyaan ayaana ka wareegtay waddadii uu ku socday wuxuuna maray dhanka xeebta qayladhaan ayuuna u dirsaday maka isagoo ku wargelinaya arrinka soo kordhay quraysh oo aad u caraysan ayaa si deg dega u ururiyey ciidamo gaaraya kun askari kuwaas oo hadafkoodu ahaa inay wajahaan ciidanka tawxiidka uu hogaaminayay rasuulka sala allahu calayhi wasallam hase yeeshee waxaa goor dambe soo gaaray ergey sheegaya in kolonyadii ganacsiga abisufyaan ay soo badbaaday iyaguna ay tahay inay isaga laabtaan maka madaxyaweyntii quraysheed ayaa diiday fariintaas waxayna sheegeen inaanay laabanaynin ilaa ay fooda geliyaan jeyshka iimaanka ee madiine ka yimid qabweynadii abujahal iyo madax adeygiisa ayaana horseeday in ciidankii quraysheed uu soo aado halka ay ka dhacayso macrakada oo ah ceelka beder dhanka rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo ciidankiisa kuma aanay soo talagelin dagaal culus keliyana waxay ahaayeen rag doonayey inay si fudud kula wareegaan kolonyada abusufyaan oo aan ciidan badan haysan hawshuse hadda waa mid adag waxayna u muuqataa dagaal lagu hilboobi doono wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasallam tashi la sameeyey saxaabadiisa raggii uu la kulmayna waxaa ka mid ahaa abuubakar cumar binulkhataab iyo rag kale dhammaantoodana waxay ishaareen inay fooda geliyaan gaalada quraysheed hase ahaatee rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu doonayey inuu helo aragtida reer ansaar ee ku aadan dagaalka waxaana maalinkaas hadlay taariikhdu baal dahabiya ku qortay ku hadlay ugaaskii ansaareed sacad bin mucaad radia allaahu canhu wuxuu yidhi sacad waxaad moodaa rasuulkii allow inaad annagana doonayso rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa ku jawaabay haa markaas buu sacad bin mucaad yidhi waan ku rumaynay rasuulkii allow waxaan ka markhaati kacanay in waxaad la timid ay xaq yihiin arrinkaasna waxaan kugu siinay ballamo adag ee nagu hogaami rasuulkii allow halkaa doonto qof kaa doonto xidhiiri kaa doontana jarb mid kaa doonta la colaytan kaa doontana soo dhowayso xoolaheenana ka qaado intaad rabto intaad doontana ka tag alle ayaan ku dhaartaye xoolaha aad qaadatay ayaan ka jecelnahay kuwa aad inooga tagtay allihii xaqa kugu soo saaray ayaan ku dhaartaye haddii aad inoo soo bandhigto badda waxaan ku dhex jeexaynaa hortaada iyadoo uusan naga hadhin hal nin ee nagu hogaami wuxuu alle kugu amray mana kahanayno inaan berito la kulanno cadowgaaga waxaan nahay dad ku sabra dagaalka kana dhabeeya wixii ay ballan qaadeen marka cadowga lala kulmo allena wuxuu xaqiiq ku yahay inuu naga kaatuso waxay ishaadu ku qabowsato ee nagu socodsii barakada allaah markii uu hadalkan qiimaha badan ee raganimada ka muuqato uu jeediyey ugaaskii ansaar ee sacad bin mucaad aad ayuu u farxay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuuna dareemay in saxaabadiisa ansaar iyo muhaajiriinba uu ka go'an yahay dagaalka saxaabiga jaliilka alxabaab binulmundir ayaa si usluubaysan u soo jeediyey in muslimiinta degaan meel ka horaysa ceelka beder si gaalada qureysheed ay biyola-aan ugu dhacdo rasuulkana wuu ku waafaqay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa aad u duceeyey ka hor dagaalkii beder waxaana isagoo ku jira teendha loo dhisay uu allah ku ilxaaxiyey inuu u gargaaro mu'miniinta hadalladii uu yidhina waxaa ka mid ahaa allow haddii kooxdan maanta la halaago dib dambe adduunyada laguguma caabudi doono abuubakar radiallaahu canhu oo arkayay xaalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo sidii uu allah u baryayey go'ii ka dhacay ayaa ku yidhi rasuulkii allow way kugu filan tahay intan rabbigaagana wuu kuu gudi doonaa wuxuu kuu yaboohay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo bishaaraysanaya ayaana ka soo baxay teendhadiisa wuxuuna muslimiinta ugu bishaareeyey inay jebi doonaan gaalada xitaa wuxuu tilmaamay goobaha lagu dili doono qaar ka mid a madaxyaweyntii qureysheed aroornimadii hore ee dagaalka oo ahayd toddobiyo tobanka bisha barakaysan ee ramadaan sanadka labaad ee hijiriyada ayaa wuxuu dagaalku ku bilowday mubaarase ay isugu soo baxeen muslimiinta iyo gaalada waxaana dhanka quraysh ka soo baxay cutba bin rabiica wiilkiisa alweliid iyo walaalkiisa shayba waxaana dhanka muslimiinta ka soo baxay xamse bin cabdilmutalib cali bin abi taalib iyo cubayda binulxaarith xamse iyo cali ayaana dilay raggii ku soo aaday halka cubayda binulxaarith uu dhaawacay gaalkii alweliid isagana waxaa soo gaaray dhaawac cali iyo xamse ayaana dhammaystiray alweliid markaas kadib waxaa bilowday dagaal toos ah oo ay labada saf isku dhex milmeen allahna wuxuu dagaalkaas ka qaybgeliyey malaa'ig garbasiman ku socda kuwaas oo gumaaday gaaladii qureysheed toddobaatan ka mida gaaladii qureysheed ayaa lagu dilay macrakada oo uu ku jiro abaajahal oo ay dileen laba wiil oo ansaar ahaa laguna kala magacaabo mucaad bin camar ibnuljamuux iyo mucaad bin cafraa riwaayadaha qaarna waxay tilmaamayaan in abijahal uu dhammaystiray saxaabiga jaliilkaee cabdullaahi bin mascuud radiallaahu canhu marka laga soo tago toddobaatanka laga dilay quraysh waxay kaloo muslimiintu soo qafaasheen toddobaatan kale oo markii dambe rasuulka sala allahu calayhi wasalam madax furasho ka qaatay gaaladii qureysheed waxaa ku dhacay jab aanay ka soo waaqsan waxaana intii badbaaday iyagoo dhig la qabta lahayn carar ku galeen magaalada makka kibirkii iyo istatuskii ay u soo baxeenna wuxuu alle uga dhigay halaag iyo hasiime qaraar macrakadii beder oo allah ku tilmaamay maalinkii uu kala saaray xaqa iyo baatilka ayaa noqotay macrakadii ugu horraysay ee xajmigaas leh oo isaga hor yimaadeen islaamka iyo kufriga muslimiintana waxay madiina ku noqdeen iyagoo sharfoon kuna faraxsan nasriga iyo guushaw allah siiyey haddaba bisha barakaysan ee ramadaan oo ah bil cibaado towbadkeen istikfaar iyo qur-aan akhris ayaa dhanka kale ka dhigan bil jihaad oo ay dhaceen dagaaladii ugu waaweynaa ee guusha ku raacday islaamka waxaana ugu caansan macrakatu beder intiina inala socotay habeenadii tago waxaan u baahinay qaybaha koowaad iyo labaad waxaa dardaaranadaasi jeedinaya sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin iminka caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa insha allah qaybta saddexaad ee dardaaranadaas
بسم الله الرحمن الرحيم
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين
سر بالليل وحيدا قصدا ارض الجهاد هربا يرجو نجاه ورضا رب العباد سر كسدحات كددا الاخلاص هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
dardaaranka saddexaad ee aan u jeedinaya walaalka mujaahidka wuxuu yahay ha hilmaamin inaad allah u keli yeesho acmaashaada oo dhan kana yeel jihaadkaaga mid lagu koryeelayo kelimada allah diintaadana ka hormari adduunyadaada hana ka yeelin inaad adduunyadaada ugu shaqaysato waxaan kaaga digayaa dhagaraha iyo dabanada shaydaanka kuwaasoo kaa fashilinaya ama kaa fasaadinaya camalkaaga dabinada shaydaanka een kaaga digaya waxaa ka mid ah istustuska caambaxa ama magacraadinta ismaqashiinta sheegsheegidda maamuus raadinta ku dadaal akhilmujaahid inaad iska owdo duldulaelada shaydaanku kaa soo galayo allah subxaanahu wa tacaalana ka magan gal shaydaanka iyo dhagarihiisa ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala waimaa yansaqannaka min ashayطaani nasqun faاstacid biاllaah inahu samiicun basiir can abi muusa radi allahu canhu qaal jaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama faqaal alrajulu yuqaatilu اlmaqnam wاlrajulu yuqaatilu الdikr wاlrajulu yuqaatilu yura makaanah faman fi sabiili اllah faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam man qaatala litakuna kalimat اllahi alculya fahuwa fi sabiili اllah mutafaqu calayh abi muusa waxaa laga warinaya radi allahu canhu inuu yidhi ninbaa u yimid nabiga sala allahu aleyh wasalam markaasu wuxuu ku yidhi nin ayaa wuxuu u dagaalamayaa inuu qaniimo helo nin kalena wuxuu u dagaalamayaa in la sheeg sheego nin kalena wuxuu u dagaalamayaa geesinimadiisa in la arko yaa wadada allah ku dagaalamaya nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi qofkii u dagaalama inay kelimada allah kor noqoto kaas ayaa dariiqa allah ku taagan qaala rasuulu llahi sala allahu aleyhi wasalam maa di'baani jaa'icaani ursilaa fii hanam بأfsd lha min xirص الmrء عlى الmaal wالsharف لdiinih rawaahu أxmed والتirmidi وغayrihima nabiga salى الlahu عalيه waslm sidoo kale wuxuu yidhi laba yey oo lagu sii daayay xayn ari ah dhibka ay u geysanayaan kama dhib yara dhaawacuu qofka diintiisa u geysanayo ku dadaalidda uu ku dadaalayo siduu hanti iyo jah ku heli lahaa walaal soohdintaada ka ilaasho yeyda qarsoon naftaadana ha ku furin fitno aadan u taag heli doonin xalinteeda وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي
وهجاج إمكنا ووركي قدام بيا عالمك وحسوت شيدنا يا محمد علي آدم والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka sargaal ka tirsan ciidamada xukuumadda yemen ayaa lagu dilay dagaalla ka dhacay magaalada ma'rib dagaallo xoogan oo u dhexeeyey ciidamada xukuumadda yemen iyo kooxda xuutiyiinta oo maalintii shalay ka dhacay magaalada ma'rib ayaa waxaa lagu dilay sargaal ka tirsan ciidamada yemen wasaaradda difaaca iyo taliska ciidamada yemen ayaa bayaan ay si wadajir ah u soo saareen waxay ku sheegeen in la dilay cabdiqani maxamed salmaan oo ahaa agaasimihii waxda arrimaha milatariga ee wasaaradda difaaca laguna dilay dagaalo ay la galeen kooxda xuutiyiinta wasaaradda ayaa sarreeya guuta bin salmaan ku sheegtay in la dilay isagoo gudanaya waajibaadka qaran ee saaran ee ka dhanka ah waxay ugu yeertay maleeshiyaadka kacdoonka iyo argagixisada ee xuutiyiinta waxayna xustay inuu ka mid ahaa saraakiisheeda ugu muhiimsan bayaanka ka soo baxay wasaaradda difaaca iyo taliska ciidamada yemen ayaa sidoo kale lagu sheegay in sargaalka la dilay uu ahaa nin daacad u ah waddanka isagoona kaalin weyn ku lahaa dhisidda iyo horumarinta ciidamada xukuumadda yemen tan iyo sannadkii laba kun lix iyo tobanka cabdiqani bin salmaan ayaa ah mas-uulkii labaad ee ka tirsan xukuumadda yemen oo la dilo wax ka yar toddobaad waxaana kasii horeeyey madaxii garsoorka milatariga cabdulaahi al xaadiri oo lagu dilay dagaalo ka dhacay galbeedka magaalada ma'rib ee wadanka yemen websayteka sebtembar nat ee ku hadla afka ciidamada xukuumadda yemen ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen weerar ay kooxda xuutiyiinta kusoo qaadeen furinta hore ee sarwax oo dhacda galbeedka magaalada ma'rib isagoo soo xiganaya ila milatari oo aan la shaacin ayuu sheegay in ciidamada yemen iyo kooxaha muqaawamada ay weerar rogaal celis ah ku qaadeen xuutiyiinta kaasoo socday wax ka badan shan saac waxayna sheegeen inay ku dileen in ka badan labaiyo labaatan askari oo ka tirsan xuutiyiinta dhanka kale isbahaysiga carbeed ayaa duqaymo xoogan ku garaacay fariisimo ay xuutiyiintu ku lahaayeen waqooyiga galbeed ee magaalada ma'rib waxayna sheegeen inay burburiyeen fariisimaha bakhaaro hubka lagu keydiyo iyo gaadiid dagaal oo ay lahaayeen xuutiyiinta afhayeen u hadlay xuutiyiinta ayaa sheegay in waxa uu ku tilmaamay taxaalufka cudwaaniga uu ilaa iyo siddeed iyo toban duqayn ah ku garaacay fariisimo dhowr ah oo ay maleeshiyaadkooda ku lahaayeen waqooyiga galbeed ee magaalada ma'rib tan iyo bishii febraayo ee lasoo dhaafay xuutiyiinta ayaa dagaal adag kula jira ciidamada xukuumadda yemen ee ku sugan afaafka hore ee magaalada shidaalka qaniga ku ah ee ma'rib iyagoo isku dayaya inay gacanta ku dhigaan magaalada dowladda sacuudiga ayaa bilowday inay xirto madaariista turkiga ee ku yaala waddankaas mas-uuliyiinta sacuudiga ayaa go'aansaday inay xiraan iskuullo badan oo laga leeyahay waddanka turkiga oo ku yaala gudaha sacuudiga iyadoona la xiray madaariis badan oo ku yaala waddankaas wakaaladda wararka turkiga ee anadol oo soo xiganaysa ila diblomaasiyiin ah ayaa sheegtay in wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta ee xukuumadda riyaad ay u keentay warqad lagu xirayo madaariista turkiga madaariista la xiraya ayaa waxay hoos tagaan wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta ee dowladda turkiga waxayna wakaaladu sheegtay inay ku kala yaalaan magaalooyinka tabuuk riyaad daa'if iyo jidda oo dhacda waqooyi galbeed ee sacuudiga anadol ayaa sidoo kale sheegtay in mas-uuliyiin ka socda dowladda sacuudiga ay gaareen madaariista turkiga uu ku leeyahay magaalooyinka damaam iyo abha iyadoona albaabada la isugu dhiftay sida kuwii iyaga ka horreeyey ilaha diblomaasiyadeed ayaa tilmaamaya in madaariista la xiray ay dhiganayeen in ka badan laba kun laba boqol konton iyo lix arday oo u dhashay waddanka turkiga kuwaasoo ay culays ku naqonayso inay wax ka bartaan madaariista hoostaga wasaaradda tacliinta ee sacuudiga maadaama aysan si fiican ugu hadli karin luuqadda carabiga mas-uuliyiinta sacuudiga ayaa albaabada isugu dhiftay madaariis badan oo ay leedahay dowladda turkiga dhammaadka sanadkii tegey waxayna saraakiisha turkigu sheegeen in arrintan ay ku lug leedahay arrimo siyaasadeed inkastoo aan samaynay dadaalo dheeri ah haddana maamulka aala sacuud wuxuu xiray dhammaan iskuullada turkiga ee ku yaala magaalooyinka maka al mukarama iyo madiina ayuu yidhi wasiirka wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta ee dowladda turkiga wuxuu tilmaamay in iskuullada turkiga ee ku yaala magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan sacuudiga ay la kulmayaan culaysyo iyo dhibaatooyin adag xukuumadda calmaaniyadda ah ee turkiga ayaa dhowaan soo saartay go-aan ay ku xirayso madaariista qur-aanka kariimka ah ee ku yaala jasiiradda qubrus iyadoona arrintaasi ay si weyn uga soo horjeesteen dadka ku dhaqan jasiiradda madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in halista ugu weyn ee ka jirta dalkiisa ay tahay cunsuriyadda ay qabaan dadka caddaanka ah jo baiden oo ah madaxweynaha waddanka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in halista argagixiso ee ugu khatarta badan ee maanta soo wajahday waddankaas ay tahay dadka caddaanka ee cunsuriyadda xagjirka ah ku xididaysatay isagoo khudbad ka horjeedinayay koongareeska maraykanka ayuu baiden ku yidhi ma iska indha tiri doono natiijooyinka ka soo baxay baaritaano ay sameeyeen hay-adaha sirdoonka ah taasoo ah in halista ugu badan ee argagixiso ee maanta dalka ka jirta ay tahay isla weynida dadka caddaanka ah wuxuu tilmaamay in rabshadaha ka dhashay adeegsiga hubka ay tahay aafada ugu weyn ee haysata maraykanka taasoo uu sheegay inay ceeb ku tahay maraykanka wuxuuna shaaca ka qaaday in rabshadaha isticmaalka hubka ee maraykanka ay uga baxdo laba boqol iyo siddeetan bilyan oo dollar sannadkii waxa uu carabka ku adkeeyey in soo jeedinta maamulkiisa ee ku aadan ka hortaga dhacdooyinkan aysan ka hor imaanayn xuquuqda muwaadiniinta ee ah inay hubka haystaan wuxuuna yidhi maanta waxaan qaadaynaa tallaabooyin aan kaga hortegayno oo keliya dhibaatooyinka hubka laakiin waa dhibaato caafimaad arrintan maamulka bayden ayaa ku dadaalaya sidii uu la dagaalami lahaa faafitaanka hubka iyo inuu mamnuuco iibinta iyo soo iibsashada hubka arrintaas oo ay ka soo horjeesteen dad badan oo ameerikaan ah xaqiiqada jirta ee uu ka dhawaajiyey jo bayden ayaa ah heerka ay gaarsiisan tahay cunsuriyadda gaamurtay ee ay qabaan dadka caddaanka ah iyadoona toddobaadkii lasoo dhaafay waddanka maraykanka lagu dilay haweenay madow ah daraasad cusub oo soo baxday ayaa muujinaysa kororka tirada dadka muslimiinta ah ee waddanka jarmalka xafiiska socdaalka iyo qaxootiga ee jarmalka ayaa daraasadu sameeyey ku muujiyey in tirada dadka muslimiinta ee ku nool waddankaas ay aad u korortay sannadihii lasoo dhaafay sida ku xusan daraasada oo ay ku dhawaaqday xafiiska nombeg iyo wasaaradda arrimaha gudaha inta u dhexaysa shan dhibic saddex ilaa shan dhibic lix milyan oo muslimiin ah ayaa hadda ku nool waddanka jarmalka waxaana tirada dadka muslimiinta ah ay korortay ku dhowaad sagaal boqoloo kun oo ruux madaxa xafiiska iyo socdaalka qaxootiga ayaa sheegay in muslimiinta ay noqdeen kuwo aad ugu fidaya waddanka jarmalka sannadihii lasoo dhaafay isagoona xusay in diinta islaamka ay ku faafayso gudaha waddankaas daraasadan uu sameeyey xafiiska ayaa waxaa ciwaan looga dhigay nolosha muslimiinta jarmalka laba kun iyo labaatanka dowladda suudaan ayaa hakisay heshiisay dhowaan la gashay ruushka ila wareedyo ku sugan suudaan ayaa sheegaya in xukuumadda waddankaas ay ku dhawaaqday hakinta heshiis ay la gashay ruushka ee lagu dhisayay saldhig milatari oo uu ruushku ku yeelanayo badda cas sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda suudaan ayaa sheegay in khartuum ay go'aansatay hakinta heshiis milatari oo ay la gashay moscow heshiiskaas oo dhigaya in saldhig milatari uu ruushku ka samaysto badda cas ee bariga suudaan sarkaalkan oo u warramay wakaaladda wararka turkiga islamarkaana dalbaday inaan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in go-aanka hakinta uu la xiriiro heshiis uu taliskii hore ee cumar al bashiir la galay moscow go-aanka hakinta ayaa loo aaneeyey in heshiiska ay ku jiraan shuruudo aysan suuragal ahayn inay dhaqan galaan iyadoo aysan labada dhinac iswaafiqin iyo kacaankii talada looga tuuray dowladdii al bashiir dowladda ruushka ayaa marsii horeysay go'aansatay dhisidda saldhig milatari oo ay ka samaysato badda cas waxaa xusid mudan in madaxweynaha ruushka faladimir putin uu ogolaaday bishii nofembar ee lasoo dhaafay in suudaan ay ka dhisaan saldhig milatari oo loogu talagalay ciidamadooda ku sugan waddankaas waxayna warbaahinta ruushka xilligaas soo tabinaysay in xaruntaasi ay qaadi karto maraakiib ka shaqeeya nuyukleerka wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuxa wareysada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
لدين عظيم هو السامي